bismillahi raxmaan raxiim sahra waa mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha v o a kulanka waxa uu daba socday oo ka horeeyey guddigii uu ra-iisul wasaaruhu u magacaabay in ay talooyin ka keenaan sidii xal looga gaari lahaa xiisadihii ka dhacay magaalada muqdisho muxuu ahaa guddigaas oo koob iyo toban xubnood ka koobnaa oo wasiiro iyo xildhibaano iyo senataro isugu jiray ayaa maaragtay saacadihii lasoo dhaafay aada uga shaqaynayay sidii xal ay usoo ururin lahaayeen dhinacyadoo dhan ula tashan lahaayeen una soo heli lahaayeen tala ku habboon in lagu soo afjaro muxuu ahaa xiisadihii ka dhacay magaalada muqdisho iyo saameyntoodii intaba marka guddiga ayaa soo diyaariyey warbixintoodii kadibna ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxweyneyaasha galmudug iyo hirshabeelle iyo midowda musharixiinta iyo guddiga ayaa kulmay si loo shaaciyo natiijadii waxyaabihii guddigu ay soo saareen marka intaa ayuu ahaa kulan maxay ahaayeen waxyaabihii guddiga ay soo saareen oo laga wada hadla haddana waxaa laga wada hadlay oo aad iyo aad dabcan arrinta horta guud ahaan waxay ku saabsaneed waxaad og tahay magaalada muqdisho in isku horimaadyo hubaysan ay ka dhaceen maaragta wejiyo kala duwan lahaa kuwaas oo intooda badan la xiriiray muranadii arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka ku saabsanaa ee xalka laga gaaray marka ciidamo hubaysan oo magaalada muqdisho meelo kala duwan joogay oo dhufaysyo kala duwan qotay oo saameyn ku yeeshay amniga caasimadda sidii ciidamadaas looga saari lahaa magaalada oo loogu celin lahaa xeryahoodii muxuu ahaa magaaladana gacanta ciidanka booliiska keliya ay ugu jiri lahayd ayaa nuxur ku ahaa marka arrintaas ayay guddigu ka doodeen kadibna qodobo toban qodob ka kooban ayay soo diyaariyeen oo ahaa xal in arrintaa looga gaaro qodobadaas ayaana lagu shaaciyey meesha waa tahay maxaa ku jira ugu muhiimsanaa qodobadaasi waxaa ugu muhiimsanaa in ciidamada soo galay magaalada muqdisho ee u yimid sababo la xiriira xiisadihii siyaasadeed ee ka jiray magaalada in dhammaantood ay ku noqdaan xeryihii ay ka yimaadeen muddo afartan iyo sideed saaca oo ka bilaabanaysa shanta bisha may muxuu ahaa magaaladana ciidanka booliiska iyo ciidamada amnigu ay muxuu ahaa hawsheeda gacanta si caadiya ugu hayaan iyo in ciidamadaas muxuu ahaa ka tirsanaa ciidamada qalabka sida ee soo galay magaalada aan loo raacanin waxyaabihii muxuu ahaa laga yaabo inay ka dhalan kareen tallaabooyinka ay qaadeen ama waxyaabihii ka dhacay magaalada muqdisho iyo sidoo kaleeto in guud ahaan ciidamada ay ka fogaadaan arrimaha siyaasadda wax faragelin ahna siyaasiyiintuna aanay wax faragelin iyaga laftirkooda ciidamada ku samaynin marka arrimahaas ayaa ugu waaweynaa toban qodob ayuu ka koobnaa dabcan waana wax la heli karo warbaahinta ku jira waa hagaag ma ku jirtay in ciidamada mushaaraadkooda iyo darajooyinkooda kuwa qaarkood darajooyinka laga xayuubiyey iyo kuwa mushaarka aanan qaadanin ama aan la siinin iyagu dhinaca aaday ama hab beeleed ha lagu wato ama hab dhinaca kaleeta ha lagu wate inay kasii mid ahaadaan ciidamada oo aan waxba loo raacanin taasi ma lasla raac ma laysku raacay laba qodob ayaa ku jirtay dabcan waa arrimo ciidan oo hadda inaan aada u faahfaahiyo ma rabo laakiin laba qodob ayaa ku jirta oo mid ay ahayd sidii heshiisku ugu qoraa in ciidamadaas laga saarayo magaalada ee lagu celinayo furimihii iyo goobihii ay howlaha qaran ka hayeen ee ay kasoo baxeen xiisadiyo muqdisho dartood in aan loo raacanin oo aysan wax saameyna ku yeelanin darajooyinkooda iyo mushaaraadkooda muxuu ahaa iyo xilalkooda waxyaabihii ka dhacay magaalada muqdisho iyaguna ay muddadaas loo qabtay gudaheeda ku noqdaan goobihii loogu talagalay waxaa kaloo ku jirta qodob ka hadlayay in saraakiisha laga yaabo inay leeyihiin duruufo gaar ah ama arrimo iyaga u gooni ah oo ka baxsan waxyaabihii ka dhacay magaalada muqdisho ama ka duwan ama aan ciidamada hadda la yiri furimaha ku noqdeen ku jirin in ay jiri karaan marka kuwaasna waxaa la yidhi si gaar ah ayaa loo xallin doonaa arrintooda insha allah marka ciidamada laga saaro magaalada muqdisho muddo saacado kooban ah saad ii sheegto gudahood maxaa xigaya oo tallaabo ah oo la qaadi doonaa tallaabada xigaa waxa weye horta magaalada haddaba dhibaato oo muxuu ahaa weyn oo ka kama jirto marka laga reebay ciidamadaas magaalada soo galay oo iska horimaadyaduna dhex mareen meelaha qaarkoodna weli sifo aan ciidamadu isla ogolayn ku jooga marka ciidamadaas markay magaalada ka baxaan dabcan ciidamadii amniga ee ciidanka boolisku uu ugu horeeyo ayaa qabsan doona shaqadooda waajibaadkooda caadiga ah amniga muwaadiniinta ilaalin doona horena waxaa loogu sii dhaqaaqi doonaa howlihii doorashooyinka iyo arrimihii la xiriiray dabcan de waad ogtahay arrimahan oo dhan saara waxa keena waxay ahaayeen murankii siyaasadeed ee ka dhashay doorashooyinka arrinta ugu weynna ay ahayd arrintii labadii sano oo cabashada iyo arrimaha badan ay ka timid taasna dowladdu xal bay u heshay dowlad goboleedyaduna maaragtay qayb ka ahaayeen dhammaan bulshadana lasoo dhaweeyey marka maadaama arrintii siyaasadda la dhameeyo dalku uu doorasho aadayo waxyaabaha amniga la xiriiroo ka dhashana in la xaliyo ayay ahayd arrintan ilaahay mahaddiisna waa la xaliyey dhinacyada kasoo horjeeda dowladda maadaama ay kala duwan yihiin ama shakhsiyaad kala gedisan madaxweynayaashii hore laba ka mida ay ku jiraan rag siyaasiyiin oo kale ay ku jiraan dhammaantoodba ma wada saxiixeen oo ma wada joogeen goobta mase qayb ahaan midowda musharaxiinta dhammaantood intooda badan waa joogeen laakiin sidaad og tahay waxay leeyihiin hogaan iyo nidaam sidaad sheegtay madaxweynayaashii horea joogay ra-isul wasaarihii horea joogay musharaxiintii kaleetaa joogtay dabcan talay leeyihiin guddoon bay leeyihiin dhammaantood waa soo dhoweeyeen inaad aragteen baan laga yaabaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa afkooda ku hadlay oo bogaadiyey arrintaas oo soo dhoweeyey oo sheegay inuu garab taagan inay garab taagan yihiin dadaalka ra-iisul wasaaraha ee ah in dalkani uu amni ahaado ciidamadu inay shaqadii loogu talagalay qaranka ay hayaan siyaasadana ayna soo faragelin waddankuna uu maaragtay doorasho aada haddii ilaahay u yidhaahdo marka arrin ay u dhammaayeen bay ahayd si wanaagsanna waa usoo dhoweeyeen dabcan goobjoogna waa ka ahaayeen wixii ugu dambeeyey sidoo kale ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha dhinacyada la hadlay waxaa ka mid ahaa beesha caalamka oo afisyono kula hadlay ayaga laftirkooda maxaa haddaad iisoo koobto muhiim oo ay ka wada hadleen dabcan sare sidaad og tahay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdullaahi maxamed wuxuu baarlamaanka waa ka cod soo jeediyey sheegay in halka khudbadii uu ka sheegay in arrimaha doorashooyinka iyo amniga uu ra-iisul wasaaraha ku maaragtay muxuu ahaa u xil saaray ra-isul wasaaruhu marka maadaama mas-uuliyadaas waaweyne ay saaran yihiin dadaalo badan ayuu ku jiraa marka kulankaas uu beesha caalamka la yeeshay wuxuu ka mid ahaa sidii beesha caalamku ay uga taageeri lahayd xukuumadda iyo ra-iisul wasaaraha qabashada doorashadii dadku ay ka wada sugayeen iyo sugidda amniga guud ee dalka marka arrintaa unbay qayb ka ahayd in muxuu ahaa diblomaasiyiinta caalamiga ee magaalada muqdisho jooga dowladdu ay warbixin siiso ayna garab istaagaan muxuu ahaa dadaalka ra-iisul wasaaraha intaa unbayna ahayd si wanaagsanna runtii waa ballanqaad wanaagsanna waa u sameeyeen waana garab istaagsan yihiin dadaalka ra-iisul wasaaraha